wasiirka wasaaradda dhulka qorshaynta iyo guryeynta ee dowladda ismaamulka mandheera ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay dowladda ismaamulka ka heshay qalab casri ah oo loogu talagalay xalinta khilaafaadka dhulalka ee ka jira ismaamulka iyo qaabeyntooda guud saalax macalin caliyow wasiirka wasaaradda dhulka qorshaynta iyo guryeynta ee dowla deegaanka mandheera ayaa ugu horeyn ka waramay waxa uu yahay qalabkan cusub qalabkan waxaa ka mid ah waxa la yidhahaa total station r t k qalabka la yidhaahaa g p s oo mid aad u sugan ah raadiyaha gacanta lagu qaato ay ku xidhiidhaan saveyska iyo planaska markay ku jiraan arrimaha cabirka dhulka markay ku jiraan inay telefon isku soo raadiyaan marmar meelaha network la-aanta ah marka waxay isticmaalahayaan wokitokigaas marka arrintan waxay suurtagelinaysaa in khilaafka badan oo arrimaha ka jiro saaveyda ay xaliso waxay u suurtagelinaysaa shaqaalaha laftooda in shaqo maaragtay fiican oo aan maarata khilaaf badan ka imaanaynin ay ku qabsadaan qalabkaas marka shirkadda qalabka keentay waxay noogu deeqday inay keento mashiin drone oo ah mid tijaabo ah sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in dabayaaqada sanadkan ay bixin doonaan warqadaha lahaanshaha dhulka ee loo yaqaano title deed waxa uuna fariin u diray shacabka qorshahan isdabajooga ah ay waddo wasaaradda dhulka waxay ku socotaa sanadkan dabayaaqadiisa sidii aan ku keeni lahayn title deed marka waxaa muhiim ah oo dadweynaha laga rabaa dadkii dhul gatay oon dhammaynin wareegii dhulka transfaga dadka aan samaysanin in maaragtay ay xafiiska yimaadaan transfagaas lagu kala baxa dadka dhulka canshuurta lagu leeyahay waxaan ka codsanhayaa abaarihii ilaaha naga qaaday roob baa noo daa'ay barwaaqa bilaabatay wixii canshuuro lagu leeyahay in maarata markaas sidii ay u bixin lahaayeen falkooda ay galaan waayo taas waxay fududayni liiskii titolka xilliga aan diyaargaraynayn nin transfagiis aan dhammaysanin liiskaas kuma jiro nin oo dhulkii deen lagu leeyahay canshuurtii dhulka lagu lahaa aan bixininna ma helaayo liiska titolka in lagu daro cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera